beeralayda ismaamulka wajeer oo soo saaro dalagga noocyadiisa kala duwan iyo qudaarta ayaa xilli roobaad walba waxa ay ka faa'iidaystaan dhibicda roobka markii rabbi subxaana wa tacaala u di'iyo iyagoo qaarkoodu aysan lahayn beeraha ceelbiyoodyo ama waro ay ku tiidsan yihiin oo ay beerahooda ku waraabsadaan waraha qaar ee ismaamulka wajeer waxay adeegsadaan ceelasha gacanta lagu qodo sidoo kalena gacanta lagu waraabiyo beeraha tani waa mid ka mid ah beeraha ku yaala tuulada cabdi waaqo ee deegaanka dheela degmo baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer beertani oo ay ku abuurnayd gelley aad u tiro badan ayaa la gaaray xilligii la goyn lahaa gellaydu ama ay midho dhashay oo ay ku rafaadsanaayeen iskaashatada beertani leh oo ay dadaal iyo juhdi ay bixiyeen kadib waxaa hadda la gaaray xilligii ay midho dhashay geleydun lana goosan lahaa ama la iibgeyn lahaa waxayna inooga warbixiyeen marxaladaha kala duwan ay la soo mareen beertani iyagoo haddana ugu dambayntii geleydii midhaheeda ay abuureen xilligan ay tahay kuwa ay suuqgeyn karaan aniga waxaa lii dhahaa catow xasan waxaa waaye cabdiwaaqo beertii walaalkay hore ugu hadlay aanun ka hadlaa markaan insha allahu tacaala beertii sida walaalkan sheegay aan jirta sanadka hore raashin saa'id ahaa nooga go'oy oo dad badan oo masaakiinna aan wax ka siinay haddana maanta waxaan ku tiragelinay inta iideed afarteed inay nooga go'aan beertii in abuurnay afar meelood magii loo dhigay meeshoo hadda waxa berga noo baxay ma dhamma waxay nooga baadin annaga tacab uma yaraysanan waxaa waye biilaan shayga gelley waa la aqaanaa dadka beeroleyda kolley waa aqaanaa gelley waxay ku baxdo xididkeed inay biyo ku jiraan aad raashin ugu dhashaa intaan haddaan taataagno hadda loo jeedaba waxay dadaal annaga kayno iyo xag ilaahay ay noogu baxday markaan beertii saasay biilaan noogu dhimatay asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu aniga waxaa lidhahaa isaaq cabdillah lidhahaa halka aan joogno waa beer dad gurub ay iska leeyihiin oo reer cabdiwaaqoo ah beertaan oo wakhtiga la ooday ama la qabtay hadda ay dhoween laakiin nasiib gadaalkan ay iska ahayd abaaro duunta nayteenka ka soko roob anagoon helin safarta dhoweed ad ilaahay roobka keenay roobka haddaad alla keenay beertii dibaan u oodnay waa hagaajinay waa abuurnay raashiinbaa nooga baxay alxamdulilah raashiin badan aa nooga baxay beerta say u weyn tahay horteed waa u gaari waayn laakiin inta karaankayna waan ka abuurnay raashiin badan aa nooga go'o jalleyaa nooga go'day alxamdulilaahi raashiin badan aan maanta ka goosanay sanadkii hore oo xagaagay ahayd sanadkan haddana waan abuurnay hawo hore laaan gashay maanta abuurka waan badinay dalag badan aan abuurnay gelleyaan abuurnay marawaayaan abuurnay sbinishaan abuurnay sukumaan abuurnay yaanyaan abuurnay qaraan abuurnay dalag badanaan abuurnay nasiib allan beerta ceel ma qabin oo lagu waraabin mahayn roobka bis un baan sugayn dalagii horoon abuurnay geleyda ma ogay wixii kale waxaa naga dilay biyihii socday biyihii hadday naga dileen dibaan wa abuurnay dib markaan wa abuurnay haddana roobaay waayeen waa naga dhinteen wixii kale hadda wixii nooga baxay waa geley oo bes ah geleydiina say aan rabnay uma ay bixin lmbiay wayse markaay soo baxday geley almbiay aad u baahan tahay oy soo baxday haddana rooba waxay wayse biyay wayse qaar waa naga dhimatay laakiin alxamdulilah hadda xoogahono waa nooga baxayeen waxa ay dhanka kale dowladda kowntiga wajeer ay ka codsadeen in laga garab siiyo wax walba oo ay oga baahan yihiin dhanka beeraha ee ugu horrayso in beerta loo deero maadaama duurjoogta iyo xooluhu ay aad oga cunayaan wixii ay beerta ku abuureen allan waxaan rabnaa beerta biilaana u weyn oy noogu dhimato waa biilaan inaan biyo helin midda kale waa inaan feens helin feens geeda aan gurnoon ku oodno geedii dhibaato badanaa keeneen khasaaro badanaa ka imaaday waa wax sii dhimana wax kaa reebaa xawayaanka duurjoogta iyo xoolii baadida wax kaa reebaa ma aha midda kale dhirti waa dhimanaysaa haddaed geed soo goy soo saartood sii dhintood mid kale soo goys geedii waaba dheeraadeenba dhirtiin waa dhimatay beerti ood nooma haysata meeshii waxaan ku qabnaa khasaare zaa'ida marka saa daraaddeed waxaan codsanaynaa iyadoo waxa aan u baahanna beer intay u baahan nin walba asgaran ayba iska badan tahay dadka meesha oo gurubka oo iskaashatada oo beerta joogana ay yihiin dad iska tabaray oo dad un xoogooda ku shaqaysa moogi wax hadda soo iibsan kara ama wax la imaadi kara ay ahayn wax hadda culayska noogu weyn waa biye iyo beerta duurjoogta nogala ooda shay beer la yidhaha waxay u baahan tahay biro ay u baahan tahay waa la aqaanaa gaari makoono aas ku jiro majaamba ay ku jirto majarfadda ay ku jirto geedda harharoodeed ay ku jirto waxyaala yukaaynu xagga dawladda naga soo gaari ma laha annakana dad iska tabiraya oo abaarta xoolaha ka dhammaysaanahayn markaan insha allahu tacaala in dowladdu wax nagala qabata oo biyo iyo fees noola soo hormariya wixii kaloo beerta aan ku tacbanan lahaynina wixiis ilaahay qadara dowladda ay wax noo keentaan rabnaa si kastaba ha noqotee dowladda kauntiga wajeer gaar ahaan wasaaraddeeda beeraha ayaa laga codsanayaa inay soo garab istaagto beertani oo ku taalla tuulada cabdiwaaqo ee degmo baarlamaaneedka cildhaas taas oo ay wax soo saarka beerahoodu xilligan tahay mid sare u sii kacayo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer